بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duurnimo ugu doorka roon oo inuu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal warar dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka sool ee waqooyiga dalka soomaaliya wadayaasha mootobajaajta magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxda riddada soomaaliya ganacsato soomaali ah ayaa xalay dil loogu geystay dalka koonfur afrika xilli uu sii kordhayay ugaarsiga lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalkaas askar ka tirsan maleeshaadka murtadiinta ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday howlgallo kala duwan oo wilaayada banaadir iyo shabeellada hoose ay mujaahidiintu ka fuliyeen dagaallo khasaari kala duwan uu ka soo gaaray ciidamada dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay gobolka mahaara iyadoona dhanka kale barakicin lagu hayo dadka ku dhaqana dhulka soomaali galbeed munaasabadda ururdiini ah loogu soo gebagabaynayay duucadda xisbada wilaayada mudug ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas waa maalin khamiisa taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka sool ee waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaallo saacadihii lasoo dhaafay gobolka sool ku dhex maray maleeshiyaadka maamulka shalaal dirarka somalilan iyo maleeshiyaadka maamulka shalaal dirarka khaatumo dagaaladan ayaa waxay ka dhaceen tuulo lagu magacaabo oo boqdharkin oo hoos tagta deegaanka og ee gobolka sool maamulka isku magacaabay khaatumo ayaa sheegay in khasaar xooggan ay gaarsiiyeen maleeshiyaadka somalilan iyagoo gacanta ku dhigay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka muuse bixi oo u qaabilsanaa dhinacasaadka sidoo kale waxay soo bandhigeen gaadiid ay sheegeen inay kala wareegeen kuwa somalilan oo ahaa nooca dagaalka ganacsato soomaali ah ayaa xalay dil loogu geystay dalka koonfur afrika xilli uu sii kordhay ugaarsiga lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalkaas casaam carfaad ayaa tafaasiisha warkan eegaya wararka ka yimaana dalka koonfur afrika waxay xaqiijinayaan in mar kale gudaha dalkaasi lagu beegsaday dad soomaali ah oo qayb ka ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaas kooxda burcadka koonfur afrikaanta ah ayaa deegaan hoostaga magaalada cabton ee dalka koonfur afrika si bereera ugu dilay laba ruux oo soomaali ah kuwaasoo xilligii la dilayay ku sugnaa goobtooda ganacsi ganacsatada soomaaliyeed ee xalay lagu dilay dalka koonfur afrika ayaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf maxamed taakow iyo maxamed deeq muxuyidiin waxayna burcadda koonfur afrikaanta ay dil ka geysatay boob kula dhaqaaqeen dukaankii ay lahaayeen labada ruux ee soomaalida ah ee burcadda xalay dishay dilka xalay duleedka magaalada cabton ee loo geystay labada ruux ee ganacsatada soomaalida ah ayaa noqonaysa dilkii sagaalaad ee ganacsata soomaali ah toddobaadkan gudihiisa ka dhacay dalkaas waddanka koonfur afrika ayaa waxaa si joogtaha kaga dhaca dilalka dhaca iyo boobka hantiyadeed ee loo geysta ganacsatada soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan waxaana xusad mudan in booliska dowladda koonfur afrika ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka lagu hayo soomaalida ku dhaqan dalkaas mahadsanid casaam askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda sarkuusta ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay askari murtad ah oo ka tirsana maleeshiyaadka riddada militariga sidoo kale howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka jaamacadda gaheyra ee magaalada muqdisho ayaa lagu dhaawacay askari murtad ah kaasoo lagu magacaabo ciro oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee boolis militaro sidoo kale qarax ay mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen xaafadda jungal ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa boolis militaro maleeshiyaadkii saarnaa gaariga la qarxiyey ayaa dhimisho dhaawac noqday gaarigana goobta ayuu ku burburay dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ka min ah u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasoo marayay inta u dhexaysa namar konton iyo awdhigle waxaa lagu dilay kamiinkaasi saddex askari laba kalena waa lagu dhaawacay dagaallo khasaar kala duwan uu ka soo gaaray ciidamada dowladda cabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda faano ayaa ka dhacay gobolka amhara iyadoo dhanka kalena barakicin lagu hayo dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed cabduqaadir maxamed rabaani ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya dagaal xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka fano iyo ciidamada dowladda xabashida etoobiya ayaa ka socda magaalada lalabela ee dhacda dhanka koofureed ee gobolka amxaarada islamarkaana caanka ku ah kiniisadaha qadiimiga ah ee soo taagnaa wixii ka horreeyey qarnigii saddex iyo tobanaad ilaa iyo hadda dagaalada oo soo bilowday shalay subax ayaa sababay khasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac ee dowladda xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka fano maleeshiyaadkan fano ayaa qayb ka ahaa jabhadihii uu abiy axmed uu u adeegsaday dagaalkii uu la galay tigreega ee dhiigga faraha badani ku daatay kaas oo xasuuq ba-an loogu geystay qowmiyadda tigreega iyo jabhadahooda dagaalka halka dowladdana ay ku dad iyo dhaqaalo beeshay dagaaladaasi wixii ka dambeeyey heshiiskii abiy iyo t b l f waxay jabhaddan fano bilowday dagaal adag oo jabhadeyn ah oo ay uga soo horjeedo dowladda kaasoo mar kale maamulka xabashida ku keenay caqabad weyn oo ka daran midii t b l f ay ku naafaysay dowladda ethoobiya abiy axmed ayaa ku guuldaraystay in uu joojiyo colaadda ka socota dalkiisa isaga oo waddanka kusoo rogay lix bilood oo xaalad deg deg ah balse dhanka kale maleeshiyaadka fano ay sii qabsanayaan magaalooyin hor leh iyo waddooyin muhiim u ah dowladda dhanka kale ra-iisul wasaaraha dowladda silibyadda ethoobiya abiy axmed oo ka duulaya mashruuciisa dhulboobka ee uu dhowaan sida aan gabashada lahayn u shaaciyey ayaa dhulka soomaalida ee horey dadkiisu u gumaysanayeen ka wada mashruuc uu ku deegaameynayo oromada islamarkaana biyo-xireenno uu uga sameynayo labada webi ee halkaasi mara isagoo kaafirkan doonaya sida yuhuudda ee uga jirtay biyaha walaalaheen reer falastiin in sidaas oo kale soomaalida kelinka shanaad loogu sameeyo mashruucan ee waddo dowladda xabashida etoobiya ayaa lagu barakiciyey kumanaan qoysas soomaali ah kuwaas oo guryahooda iyo beyrahooda ay la wareegeen oromada docda kale dalka tanzaniya ayaa waxaa ka socda wadahadallo u dhexeeya maamulka xabashida etoobiya ee uu majaraha u hayo cunsuriga abiy axmed iyo jabhadda mucaaradka oromada ee loo yaqaano o l a taasoo ra-iisul wasaarahan kaafirka ah uu ku doonayo sidii uu u dhammayn lahaa khilaafaadka u dhexeeya maamulkiisa iyo jabhaddan mucaaradka ee oromada sida ay ku warameen ilo diblomaasiyadeed wadahadalladan ayaa socda muddo toban maalmood ah iyadoo ilaa iyo hadda aan wax shuruudaha laysa soo hordhigin waxaana mashruucan door weyn ka qaadanaya urur goboleedka gaalada igaad ee ethoobiya ugu tunweyn tahay lama sheegin goobta uu sida rasmi ah uga socdo heshiiskan ee gudaha dalka tanzaniya haddana ilo xog ogaal ah ayaa waxay sheegayaan in uu abey doonayo in oromada uu ku qanciyo in lagu deegaameeyo dhulka soomaalida si mashruuciisa badda cas ee gogol xaar ugu noqoto qorshaha socda iyo kuwa lasoo wada intuba abey ayaa horey ugu fashilmay wadahadallo sidan oo kale oo uu la galay jabhadda mucaaradka ah ee oromada dagaalada iyo siyaasadahan iska soo horjeeda ee ka socda gudaha wadanka ethoobiya waxay kusoo beegmayaan iyadoo weli uu socdo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee aadka u xoogan ee u dhexeeya ethoobiya iyo eritreya ka socda xuduudka ay wadaagaan labadaasi dal mahadsanid rabbaani ugu dambayntii munaasabad dowro loogu soo gebagabanayey duucaadda xisbada wilaayada mudug ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa sii faahfaahinaya dowrada noo socotay muddo afar bilood ah islamarkaana culuum kala duwan oo sharci ah ay ku qaadanayeen ducaadda xisbada wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabada oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta wilaayada iyo nuqabo ayaa laga jeediyey kalimaad kala duwan waxaan ugu horeyn sharaxaad kooban ka bixiyey duruustii ay ducaadu qaateen mudiirka dowrada
waxaan halkan kasoo gebagabeynana duro waxaa ka baxday duruus badan waxaa kow ka ah qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ayay ka baxeen haddaan kala qaado qur-aanka waxaa meesha waxaa lagu baray ragga ardayda ah shan jus maca tafsiir ah ay halkaas ku barteen qur-aankana koray ka xifdiyeen culumtiisa waxaa looga akhriyey meesha taysiir axkaami tajwiid addictor yaxya alqowthaaniyi iskale ayaa loo akhriyey waxaa kalaa loo akhriyey tuxfatul adfaal oo suleymaan ibn jazuur iskale waa loo akhriyey kutubkaasna xifdi buu ahaa kor ayay ugu baxeen alaa dahri alqalb maadada labaad al axaadiis ayaa ka baxday meesha axaadiis kow arbiciina nawowi oo iskale alimaam nawowi asigana lafdan wa macnan ayuu ahaa xifdi korka xifdiyeen waxaa sii higo arbiciin fii fadli shahaada wuu qoray asheekh almujaahid taqabalahu allah shahaada abuu yaxya alliibi waxaa kasii higo cumdat alaxkaam alxaafid cabdulhani ibn cabdulwaaxid ibn cali asagana min bidaaya ilaa nihaaya waa loo akhriyey waxaa la socda culumtiisa kutubka la yidhaahdo albayquniya asagana waa loo akhriyey lafdan wa xifdan waaye kor ayay ka xifdiyeen maadada afaraad aa kasii xigto caqiido waaye caqiidada waxaa loo akhriyay ilaa shan kutub kow waxaa ugu horeeyey alwaajibaad oo maxamed bin abdulwahaab iskale laba waxaa ka higa al-usuulu halaata oo isla ogdaadka ah maxamed abdulwahaab saddex addalaa'il fii muwaalaati ahli ishraaq wadaadkii caamka ahaa lasla garanayo suleymaan ibni maxamed ibni cabdillaah ee mushrikiinta ay ka dilaayeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuu xamsa oo munaasabada soo xiray ayaa u dardaarmay ducaadda dowrada ka faa'iidaysatay in cilmiga ay barteen ay sii siyaadsadaan raggii ay ducaadda u yihiin ay u faa'iideeyaan
meesha waxaa lagu soo bandhigay culuum kala duwan waa ducaadii xisbada qaybaheeda kala duwan ragga ducaadda weeyaan waxaana lagu talagalay si gaar ah qur-aanka in loo tarkiisiyo insha allahu tacaala waxaan rabnaa in nin waliba qaybta uu ku aado in waxaan rabnaa wax la soo saaran rabnaa adinka inta aad qaadateenu si ahaan kuma fillo waa bilow fiican adinku inaad isdhistaan ood wax dhama dhammaystirtaan ragga aad u tegaysaane ducaadda aad u tihiin ee qaybaha ka koobanna in insha allahu tacaala waxaa la rabaa rag in la soo saaro booskiina soo buuxiye insha allahu tacaala qur-aanka in xoogga la saaro qur-aanku waa kalaamullah waa ma garanaysaa dawo waa caafimaad dhammaanba waa isku yahay in marka aan hormarinno oo aan tarkiisino oo xoogga aan saarno annaguna aan nafteenna ku dadbiiqinno judiga aan bixinayno ilaahay hortiisa inaan ajir xisaabsanno insha allahu tacaala wajazaakum allahu khayran inaad dadaashaan mar kale iyo mar kale dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowlaadka aqoon kororsiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee mudug u qabanayso ducaadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada wilaayada mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu